fiican dhegaystayaal waa ismaaciil maxamed samatar ku soo dhawaada barnaamijka raadareeb oo toddobaadkiiba xilligan oo kale aad ka maqashaan himilo f m barnaamijka raadareeb waa toddobaadle aan dhaxal kaga reebno waayo joog rogcaddaa aqoon-yahan iyo haldoorka bulshada toddobaadkii saddexaad waxaa inoo marayaa sooyaalka sacaadatu tigtor brofesor cali sheekh axmed abuubakar mid ka mid a udubdhaxaadka tacliinta sare ee dalka kii ayuu ku dhashay magaalada dhagax buur malcamadii qur-aanka iyo dugsigii hoose waxa uu ku soo qaatay magaalada beledxaawo dugsiga dhexe iyo sarena waxa uu ku idlaystay muqdisho halka tacliinta sare ee uu eebbo u suurageliyey inuu ku qaato magaalada madiina al munawara ee dalka sacuudiga waa mid ka mid a tiirarka asaasiga ah ee baraaruga islaamka dalka waa buddhigaha jaamacadda faca weyn ee muqdisho waa shakhsiyad ku sifoobay keliya adeeg marka uu kaaga sheekeeyo go'aanada guulaystay ee kolkii hore looga hor yimid maantana iska badaa noloshiisa saameeyey bulshada gebigeed waxay inoo joogtay toddobaadkii hore isagoo inooga sheekaynaya safarkii uu ugu magacdaray hayaankii tacliinta waxa uu inoo marsiinayay tegitaankiisii dalka suudaan waa bilowgii kii waa bilowgii kii ku sinaan bishii afraad ee abriil halkaas ayaana ka bilaabaynaa toddobaadkan taban markii aan meesha nimid safaaraddaan horka tagnay ugu dambaysa safiirkii baan aragnay ugu dambaysa safiirkii wuxuu goostay basaboor la siiyo wathiiqad safar ama travel documents laasha basaare talyaaniga lagu yidhaahdaa kaasaa lana siiyey marka suudaan waa laga soo dhameeyey si sharcina dalka kusoo gallay saacad kastoo marka anaga aan scholarship hello waxaa weeya runa waxaa iila yaa badnaa markii aan tagnay safaaradda sacuudiga shahaadooyinkii marka meesha igu xidhnaa jinta igu xidhnaa markaan shahaadadeedii awey waatan waa miiskaan saaray ninkii marka wuu habsaday maxaa ku jiro meeshan meesha waxaa ku jira baan ku weri shahaadadii shahaadooyinkaygii waxbuu aqrinaya waxaan isu malaynayaa qul cudbulfalq iyo jimanka iyo inuu sixir ka baqaayay ayaa waxaan is iri ninkan sixir buu ka baqaaya bas waxaan ku yidhi maqaskii keen maqasku keen yaab ugu fiirin badco waa bahal weyn oo meesha ku waan gooyey xagan ka gooyey xagan gooyey waan dilaaciyey haddana duntii kusii duubnayd qardhaasta xirsiga ayaan haddana furfuray furfuray furfuray halkanaan tuuray shahaadooyinkii mid walba haddana waan soo bixiyo miiskaan saaray waan jejebiyey si ay moogtahay shahaadadii u fidsanaato tii aadaabta lagu siiyey baan siiyey wuu aqriyey meel buu dhigay tii number one-ka aan ku noqday ayaan siiyey wuu yaabay darajooyinka ku yaalay intii layihiin shan iyo toban maadaan min boqol keenay markaasuu yaabay saa u fiirshay jaamacadda aan lanoo soo diiday ra-iiskeedii tuu soo qorayaan guddoomiyaha jaamacadda warqaddu soo qoroo nin weyn agtooda markaa ka ahaa ayaan u dhiibay markaasu ooyey marka uu isku dardarsamay wiilkii yani waa wiil markaa intu jaamacad ka soo baxay waa da-ihiina oo kale camal yani wiilkii intuu khalkhalay iyuu oohintii ugu weyneyd bu ooyey wuu kacay biyuu iskoo shubay wuu soo laabtay marka isagoo soo miirsaday ooga mushkila anigii naxdin adiga saaxiibkaa waxaan ilaah ugu dhaartay buui meeshii la idiin diiday inaad tagtaan baan ilaah ugu dhaartay buui bas afar bilood dabcan ay qaadanaysaa buui fasaxba hadda imtixaankiiba hadda lagu jiraa la idiin diiday sanadii imtixaankaas markuu dhammaado afar bilood gudahood yani ayaa takana la bilaabay afartaasaa joogaysaan waan joogaynaa baan kulli maxay dhib leedahay saasa marka reer kharduum suudaan aan uga noqonay sidaasaan waxaan ula qabsanay wax walba sidaasaan marka waxaan noqonay scholarshipkii noogu yimid annagoo basaboor haysana daa'iraddii aan ku riyooday na meeshaas yaan ka raacay daban riyadaas wa waa sheegaa maxaa jira fiiri mararka qaar waa wax kaa weyn adiga yani wax la yaabla waaye daban riyada waxaa ku jirtay inaan guri dheer oo markaa la dhidhisaayo korkiisa laakiin dhammaystiran aan is agtaagay gacantiida biixa iga qabtay jabal uxudna wejigayga bari oo iga qabtay markaasaan saaxiibkeen waan isa soconaa markaasaa waxaan ku idhi meeshu barwaaqo badanaa meel bacaanaa daadsan marka maxaa le mar meeshu barwaaqo badanaa jabal uxudna mogtay horteedu ka muuqdaa gurigan marka aan ag taagnahay libereeriga jaamacadda oon toban sano ku qaatay markii dambe waa meeshaas waaye masterka iyo b h ga meeshii aan ku difaacayna gurigaasu ahaa meesha ugu dambaysay markaan gurigaa ka tagnay riyada ayaa waxaan aadnay magaalada laba badladood oo kuwan hadda oo kale oo sa- oo kaamil ah ayaan tolanay laba sano kadib labadii badladood badladuhu waxaa weeye waa jaakeetka iyo surwaalka yani waa suudka aan dhahno suudkii aan tolanay suudkaa waxaan tolanay laba sano kadib markii intaan gashaday aan isku cabiray aan riyadii soo xusuustay marka waxaan idhi aniga filimkii la ii daaray meeshu ku dhammaaday baan ku saa daraadee rixladaas iyaduna meeshaas ayay ahayd runaan arday soomaaliya ku baranay safiir sharafle oo janaal horif la dhihi jiray ayaa joogay eh, khartuum safiirkaas oo ninka ardayda soomaaliya dhan kaalmeyn jiray macalasaf markii dambe waa la xidhay waa la dulaysay laakiin waa dhowed buu dhintay Eh, horif waa nin aad wuxuu ahaa ragga jarnada hoo sharafta leh dalka waadiye faransaha xuduudada iyo dekadaha iyo ciidamada qaabishanaa ayuu madax ka ahaan jiray arday badanna waan isku baranay runta Eh, dabcan suudaan waa la iga aqbalay suudaan jaamacad undurmaan ay waxaan dhiganaynay laba bilood baan joogay jaamacad undurmaan taqriiban alxamdulilah yani laakiin maadaama madiina munawara ay iisoo baxday meelaan ku doorsan lahaa runta marka la yidhaahdo ma jirin marka waxay ahayd go-aan aan qaatay oo dadka dhanna igaga hor yimaadeen aniguna aan ku madax tiiriyey ilaahayna uu sahlay laba iyo toban biloodna qaatay ramadaankii aan ka baxay magaalada muqdisho waxaan ka baxay bisha ramadaan baan ka baxay ramadaankii kale aan madiina munawara tegay afar ilaa labaatanka oktoobar bay ahayd sanadii unbaan tagnay oktoobar oo aan ay ka laaban tahay eh, wax yar ayaan tagnay marka laba iyo tobankaa bilood iyuu safarkaasi qaatay taban Eh, marna xabis ma gelin laakiin cabsi way jirtay Eh, habeen dhex wuu jiray gaajo way jirtay marka qaarkood xanuun waa jiray laakiin marnaba ismaanan dhihin maxaad waxaa u samaysay Eh, waan ku faraxsanaa ilaa markaas ilaa maantana waan ku faraxsanahay marka safarkaas soodaan sidaas ayuu ahaa safarka marka laga hadlayo mar xoogaa wuxuu u muuqday mid xooggan oo go-aan aad qaadatay iyo rajo kuu muuqatay oo adiga aad rabtay inaad ka dhabayso oo aysan kula fahmayn intii markaa kugu xeerneed waalid iyo asxaabba marna cabsidiisuu lahaa waxa kaa hor muuqday iyo khatarta aad u bareeraysa marka la fiiriyo inta aad ku dhex jirtana faa'iidadiisa iyo iyo- iyo iyo murugtiisaba wuu watay Eh, dabcan ilaahi wuu kugu guuleeyey suudaan waad ka tagtay sidaad kusoo gashay iyo sidaad uga baxdayba intiiba waad nala wadaagtay madiina almunawara waad tagtay dareenkaaga maalintaa haddii qiyaas lagu yiraahdo kun sagaal boqol toddobaatan iyo saddexdii bal ka waran Ah, طبعا waad garan kartaa madiina munawara waa meeshii nabi maxamed caleyhi salaatu wasalaam yathrib baa la dhihi jiray waa meeshii ilaahay amarka ku siiyey in ay noqoto caasimadda diinta islaamka iyo ummadda muslimka inay noqoto nebi maxamed amarka lagu siiyey oo run ahaan ansaaru rasuulillaahi ilaahay khayra siiye oo ows iyo khasaj labadaa qabiil ahaa ay ku qaabileen طبعا waxaan hubaa ehe, nashiidka ama heesta loo qaadayo طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي waxa ugu horeeya aan ana qaaday taasu ma ahayd yani markaan istaagay maxaa jira fiiri waa meel ruuxa muslimkii marka ugu horeysa ma qiyaasi karo yani magaaladii nabiga inuu ilaahay kuu sahlay inaad timaado oo masjidkii nabiga caleyhi salaatu wasalaam aad ku tukato wax la qiyaasi kara markaas ma ahayn yani wax oo riya riyo camal oo kale bay aniga markaas ila ahayd maxaa jira inaan meeshan imaado oon madiina munawar imaado oo masjidka nabiga aan imaado oon ku tukado oo nabiga salaamo abubakar iyo cumar iyo cusmaan iyo cali iyo kulligood aan soo xusuusto oon baqiic tago asxaaba rasuulillahi xabaashoodii oon uxud tago oo taariikhdii islaamka islaamka oo nool yaad arkaysaa yani islaamkii oo sidiisii ah oo qur-aanku dhulka kusoo degayay ah ayaa adig joogtaa saa daraaddeed runta marka la yidhaahdo waa meel mudan ruux waliba inuu niyeystay inuu tago ilaahayna ha u wada sahlo dadka muslimiinta ah daban in la tago waa waxay tahay run ahaan eh, liibaanta ugu weyn ruux ilaahay ka aqbalo liibaanta ta ugu weyn waaye runta marka la yidhaahdo aniga marka shucuurkayga waa meel aanan inaan imaado daban labiyo toban bilood usoo usoo safraayey dadka oo dhanna aan isku wada khilaafnay ee, waxaan hubaa markii aan soo maraayay etoobiya dhexdeeda etoobiya dhexdeeda oo gabdho aan walaalanahay oo dhulkaa joogay aan soo salaamayay si madiina munawara waxaan rabaa inaan kugu soo xidho intan eh, oon subax meel duura intaan soo salaamay aan u socday magaalo kalon baabuur ka raaco wax shan saac ku dhow aan keligay lugeynaya maalintaas waa safarka dabcan dhibaatadiisa iyo lama wada xusan karo laakiin markaasaan eh, gabay sayid maxamed cabdilla xasan uu lahaa qeyb ka mid a intaan soo qaatay aan in ka bedelay aan shan saac keliga aqrinayay shantaas saacna wa- fiiri yani markaad adiga go-aan markaad qaadato waxaa la rabaa mogta caqligaaga iyo caatifadaada iyo xiisahaaga iyo xoogaaga dhan meesha inuu galaal rabaa haddaadan intaa wada gelinin ma ku guuleysanaysid sayidku dabcan waxaan u maray wakay dad badan ba islayn jireen oo talyaanigan oo islayn jireen dad soomaaliyana oo islayn jireen waa un laakiin beydkan eh, wuxuu leeyahay wuxuu leeyahay kismaayo iyo luuq waxay jiraan laba kabaal qaade labada kabaal qaad waxaa laga wadaa laba geedi awrta awrta qoryahan lagu raro qoryahan awrta eh, baadiyaha marka la joogo eh, kabaal baa la yidhahdaa awrta awrta wax oo dhan waa waxa haya waaye hoosana xarig baa laga soo xidhi labadaasna waa lagu xidhi dhexdaa marka haamaha iyo la saarayaa kabaalka kaas waay marka waxaa marka laga wadaa meeshii awrkii raraabaa geedigii laga soo qaaday marka wuxuu leeyahay, kismaayo iyo luuq waxay jiraan laba kabaal qaade keliyanimaan lahayn baanu kicin kelidii meel dheere keliyo waa maxay geesinimada iyo naxdinta daban dadku markay naxaan meelaha khatarta keliyaha yaa ka mid ah oo aad garanaysaa keliyanimaan lahayn baanu kicin kelidii meel dheere allahayow kacaamaya lugaha hayga kala reebi buuri aniga marka waxaan ku bedelay kacbadii iyo xijaaz waxay jiraan laba kabal qaadi yani kismaayo iyo luuqa waxaan ku bedelay kacbad iyo xijaaz xijaaz waa madiina iyo maka waaye waa eryadaas waaye yaa xijaaz la yidhaahdaa maalintaasoo marka waxaan qaadayaa marka kacbadii iyo xijaaz waxay jiraan laba kabaal qaade kelyanimaan lahayn baan u kicin kelidii meel dheera allahayow kacaamaya lugahayga waa duco maalin shan saac baan aqrinayo ilaa aan ka xabeebtay oon ka oomay oon sakaraad noqday saa daraaddeed xiisaha aanu qabay oon gabayga xataa sayidka qaar ka mid aanu bedelay markaan tegay maxaa u malaynaysaa marka talaca albadru calayna marka inaan qaado waajib bay igu ahayd aad baana ugu faraxsanahay run ahaan oo ruux kasta oo muslima in badanna intii aan joogay alxamdulilah ayaan xujayda iyo dadka tagaya eh, alxamdulilah dadaal zaa'id ah ayaan gelin jiray marka waa farax la qiyaasi karo runta marka la yidhahdo dabcan tacliintaada asaasiga ahayd sidii adeer uu ku garab qabtay markii aad joogtay beled xaawe muqdisho aad soo gashay tacliintii dugsiga sare ooba aad muujisay keliya adeega hadda aad eh, gabayga ku jira qudhiisa oo inta laba iskuul oo dugsi sare ah subax iyo galab gashay haddana habeenkii aad sii gashay iyo hal adeegii meeshaas ka muuqday Eh, mira dhalkiisa waad joogtaa maanta marka la joogo kun sagaal boqol toddobaatan iyo saddexdii octoobar marka aan joogno jaamacadda marka aad eh, gashay iyo takhasuska aad dooratay ah طبعا آه، جزاك الله خير آه، آه، waxaan u malayn markii aniga dabcan aan imaanayay anigoo laysoo ogolaaday baan imid kulliye la yidhaahdo usuuluddiin waa cilmigan tafsiirka iyo xadiiska asalka u yahay waayo fiqina waa ku jiraa marka waxaa iska agdhow shareeco iyo usuuluddiin waa iska agdhow yihiin Eh, shareeco waxay aw saartaa fiqiga iyo xoog saaraysaa usuuluddiinna xadiiska iyo qur-aanka ayay xoog saaraysaa marka waxaa la dhihi jiray kuliyatu dacwati wa usuuluddiin baa la dhihi jiray yani labada laysku qabto dacwada islaamka oo laga shaqeeyo iyo diinta maaragtay qur-aanka iyo xadiiska xoog la saaro Eh, kaasaa lanoo soo aqbalay yaa la iisoo aqbalay shaksiyan Eh, taban afar sano ayay ahayd waxay jaamacaddu taban iyada ayaa ardada eh, meel seexadka iyada ka mas-uulahayd waxay ka mas-uulahayd oo kale in eh, la siiyo in la siiyo mushahar mukaafao ayaa la dhihi jiray mushahar lama dhihi jirin mukaafaa la dhihi jiray yani waa wax oo ardayga lagu kaalmeynaayo markaas waxaan xusuustaa siddeetan dollar meelahaas ayay ahayd Eh, sakanka iyo eh, daakhiliyada la- dhulka la degan yahayna meesha la degan yahay oo wuxuu ahaa isaguna magaalada iyo galaasyaha iyo meeshaan degan yahayna isku mid bay ahaayeen daban tajribadaas run ahaan eh, daban afar sano si si toosa oo sano walba taqriiban sagaal bilood ama ay ku dhoweyd meelahaas ay ahayd ayay ahayd kuliyaddaas markii ugu horreysay marka oo arday ajnabi kale ah isku dal aan ahayn sagaashan dal ka badan baa markaas jaamacadda dhigan jirtay marka waxaa dal galaaska kugula jira asia iyo africa iyo yurub iyo wax walbaa kugula jira yani wa- marka waa tajribo waxay noo ahayd run ahaan waayo aragnimo xoog leh ayaa ii ahayd aniga shaksiyan inaan la noodaa kii ka yimid malaysia iyo indonesia iyo philippine iyo kii yurub iyo america ka yimid iyo kii ka yimid nigeria iyo senegal iyo ka yimid iyo kii kenya ethiopia ka yimid iyo kii turkiya ka yimid inta oo dhanaa isku meel ah waxay ku tahay marka adiga waayo aragnimo qiimo weyn ku fadhida runba ayay ayay noo ahayd Ah, markii ugu horeysay aniga marka haddii laga reebo undurmaan oo wax yar soo fadhiyay dabcan markii ugu horeysay adiga aad ardada arkayso eh, khibro intaa la-eg aad yeelanayso sidaas ayay ahayd markii saas loo fiiriyo maadaama aniga aan soo maray eh, jid aada u dheer oo labiyo toban bilood safar aan soo ahaa etoobiya aan soo bartay suudaanna waan soo bartay wax badanna waxaan ka soo bartay dhalinyaradu qaabka u shaqayso iyo yani dhulkeenna dadka organizationadu ma badnayn kolkaa marka meesha aniga tajribada aan ka soo bartay meelaha aan soo maray oo dhan ardada soomaalida run ahaan inaan eh, la dhaqmo ardada soomaalida si sharaf leh markaa eh, moogtahay ay isu kaalmaystaan qayb inaan ka ahaa waa hubaa dhibta aniga aan soo maray marka qaar ka mid a hadda ku jira markii meeshaas lasoo gaadho nasiib wanaag ninkii iskuolka sacuudiga madaxda ka ahaa markaan aniga secondaryga ka baxay iskuolkii oo dowladeenu la wareegtay ugu dambaystii ayaa meeshan secondaryga dugsiga dhexe iyo kasaraba loo dhiibay automatically marka ninkii oo yaqaanay oo eh, run ahaan maalintii aan sagootinayana si kulul aan uga sagootay magaalada muqdisho oon aada u canaanta xataa yani si oo aan edab fiican ahayn marka loo fiiriyo dadka waaweyn iyo saas oo kale laakiin uu uu si fiican uu warkayga u garaystay waanu sheegay dabcan iskuulkan in dowladda la wareegi dalkanna waxaa weeye khalaas yani waa dal hanti wadaagu noqday iskuulkan iyo waxaas oo dhan waa la idinkala wareegi doonaa intii aan la joogana maktabada xataa librariga maana ka faa'iidaysan jirin waxaad noo qabateen oo weyna ma jiro a- aniga xaggee u socotaa aniga waxaan u socdaa baan ku idhi madiina munawara aad bu marka ninkii saa aan isu naqaanay marka markaas ayaa meeshii automatically dee nin aan isnaqaano number one inaan og yahay waxaasna si fiican bu marka ila dhaqmay runta marka la yidhaahdo ardadu way dhibanaayeen yani arday kasta oo layeehay oka in la saaro waa in safaaradda lasoo weydiiyo safaaraddu haddii rabta ardaygu iska diidiy yani dhib weynaa ka jira dalka yani Ah, marka thawraduna waa hor lahayd oo aad bay violence xoog leh yaa ku jiray oo mogtahay nidaamkii horena waxbaa kasii jooga safaradii marka laba waxaad moodaa inaan aadna loo ka lookalkaas lo- dadkii hore way weli way sii joogaan dhalinyaro cusub oo dabcan ah, lasoo dirayana way sii joogaan marka dad waxaa markaa joogay automatically carabigan in la bartay iyo diintani waxaasoo dhanba way bilbilaabatay in laga soo horjeedsadaba runta marka la yidhaahdo yani waxaan leeyahay ardada si xoog leh dhibta gaadhay way badnayd leanno qaar baa la iska diidi wax loo diidina lama yaqaano waxaan leeyahay tii marka waxyaalaha aan isleeyahay qayb baan ka ahaa ugu yaraan ardadan marba hadduu soomaali yahay yaan cidkaa la warsanayna ha la aqbalo fiisadiisana urdun ugu dira maxaa ay ay meel kale ugu dira maxay dhib leedahay yani sidaa la aqbalay markaas arday dambe oo soomaaliya la diiday ma jiran runta marka yidhahdo yani waxyaala waxay kamid tahay fiiri khibrad yani t- orodkaa dheer iyo dadaalkaas iyo caalamkaa soo arkaysa iyo waxyaalaha waxaad ka faa'iidaysanaysa qayb kamida waaye ardada inay iskaalmaystaan oo yeeshaan xoole isku darsadaan oo kolba kii dhiban la sameeyo iyadana qayb baan ka ahaa inay dadku iskaalmaystaan oo fiiri ruuxan hadda miskiinka ee shalay anu meeshaa maraaya maraaya so in la kaalmeeyo ma istaahila yani aniga marka inaan kaalmeeyo anaa igu- anaa ku qasban anaa og dhibtaan soo maray iyo meeshaan dhibaatada isoo martay anaa garanaya isaga marka lama rabo in ma- inaad hor laga kaalmeeya la rabaa afar sano run ahaan ayay ahayd oo oo aad iyo aad run ahaan ardada soomaalida kaalmo weyn ay dhexdooda iskaalmaysan jireen si aad iyo aad u wanaagsan iyagoo ka socda etoobiya iyo kenya iyo tanzania iyo meel walba iyo soomaaliya iyo jabuuti meel walbay ka socdaan soomaalidu dhulka saasay u degan tahay haddana kulligood iyagoo soomaaliya baasboor soomaaliya soo siin jiray dhimala baasboor kale kii watana hor baa laga aqbali jiray marka run ahaan eh, dhaqanka eh, dalka ka jiray sacuudiga waa inaga duwan yahay dabcan xugun ahaan buu inooga duwan yahay waa dhaqan boqortooya laakiin haddana markaas markay ugu xorriyo badnaayeen run ahaan bay ahayd yani markii mari faysal uu noolaa bay ahayd xorriyo fiican bay qabeen waxbarashadana aad bay markaa xiise ugu qabeen oo dadkoodu aad buu markaa u dambeeyey si aad iyo aad eh, u weyn annaga marka ardada waxyaalahan kala kulmay tajribada ugu horeysa marka loo yimaado wiilasha soomaalida dhibta haysata yani maclasaf hooyooyinka canaankuma leh laakiin waa dhaqan ji- soo jireen ah saddex maalood markii arday soomaalina marti gelisay maalintii dambaa nin baa wuxuu ihi, istaagoo shaah soo kari buu dhahay aniga maalin shaah weliga kariyey shaah waa liisoo karin jira aniga aniga nin ragaan ahay shaah waa liisoo karinaa hooyadee baa iisoo karin walaasha baa iisoo karin ani shaah weligaa ma soo karininba meeshii baan tagay gaaska si botagaaska si loo daara ma aqaano si baxushka ma aqaano bas uu fiirsanayay markaasuu itusee loo daaro saa usoo kari biyaha ku lee rinjiga ku rid caanaha saa ugu dar shaahay buu itusanaya marka ilaahay wuxuu itusay marka anigoo oodkac goynaya hilibka yaroo ka kukuusan oo isna magac le samaynaya yani wax aanaan samayn jirin ma jirayaan
waa inagii intaas toddobaadkan barnaamijka raadreeb iyo taxanaha sooyaalka saacadatu doctor brofesor cali sheekh axmed abuubakar mid ka mid a dubdhaxaadka tacliinta sare ee dalka inta aan ku wada kulmi doonno barnaamijkan lamida iyo qaybta afaraad waa ismaaciil maxamed samatar oo idin leh nabadgelyo